maalmihii lasoo dhaafay waxa ay dagaalo ka dhaceen deegaano ka tirsan degmada diinsoor kuwaasi oo u dhexeeya beelo walaale ah oo halkaasi wada dega waxayna taasi saameyn ku yeelatay dadka danyarta ah ee ku nool deegaanadaasi dhibaatooyinkaasi oo ay ka dhasheen dhimasho iyo dhaawaca si loo joojiyo dagaalkaasi ayaa maamulka degmada diinsoor iyo odayaasha dhaqanka waxa ay ku baaqeen in la joojiyo colaadda si loo baajiyo dhiigga daadanaya islamarkaana ay dad badan guryahooda ugu barakicin maadaama dadkaasi markii hore ay ku noolaayeen xaalado adag ah oo dhanka nolosha ah waxaan halkan baaq nabadeed ugu dirayaa dhammaan beelaha isku haysta daafaha degmada diinsoor waxaan leeyahay waxaad tihiin dad walaala ah ehel ah qaraabo ah deris ah carab iyo ilkaba way isdagaalaan haddana waa la heshiiyaa waxaan baaq nabadeed idinkugu soo jeedinaynaa anagoo jumayno shacabka degmada diinsoor inaad nabadda qaadataan dilka iyo hadallada xanafta ah oo aad adeegsanaysaan inaad iska dhaaftaan dhammaan labada dhinac in badan dadyo brobagandada sameeyo oo sii hurinaya dadka walaalaha isku haysta duulooyinka halka ay ugu baahneed in la waaniyo la wacyigeliyo loona sheego in la kala maarmin ay dadka yihiin dad walaala hela isdhalay aysan dooranin qofba qofka kale inuu deegaan la wadaago ay noqotay tii ilaahay subxana watala haddana maanta ay taagan tahay inay ayaga islaayaan waa wax nasiib dara ah aqliga saliimkana ka fog waxaan leeyahay dadka dagaalamaya oo haddana walaalaha ah in aad ogaataa man yuqtila mu'min mutacamidan fajazaahu jahannam khaalidiina fiiha wakhadiba allahu calayhim walacnahu waacadda lahum cadaabun cadiima in ilaahayna meel uu kugu talagalay yaad sugaysaa qof walaalkaa ah oo aad maanta ogeen waxaad ku dishay asigana ogeen waxa lagu dilay asigana rabo inuu ku dilo adigana aad rabto inaad disho waa arrin cajaa'ib ah runtii adduunkan waa iska imtixaan laakiin ilaahay subxaana watacaala meel buu idin diyaariyey ogow ama ha ogaanin kan walaalkaad dishay waa kii beri ku difaaci lahaa waa kii beri ku garab istaagi lahaa maanta ayaad u soo jeesatay inaad nafta dhaafisid adoona ogeen waxaad ku dilaysa asigana ogeen waxa lagu dilaayo laakiin ogow ilaahay subxaana watacaala naar ebed isaga jiraysid wuu kuu diyaariyey intaa adduunka joogtidna waad cadaaban tahay waa tee cadaaban tahay naclada ilaahayna way kugu dhac yaana waxba lagu adeegsanin siyaasad iyo qof waddanka ka maqan inuu qof walaalkaa u kula jooga oo wax walba kuu tari doona in lagugu diro taabaan idin xasuusinayaa dadka walaalaha ah dadka dibadda joogo ayagana hurinaya beelaha inay isku sii baaba'aan asigana joogo meel deegaanka ka baxsan ilmihiisana aysan joogin deegaanka qofka dhimanaya asiga oosan ahayn qofka dhaawacmaya asiga oosan ahayn balse dhib walba adigoo kugu dhacayo adigana ilaahay ka cabso qofkii maanta meeshaan ulooyinka ku dhaawacmay wax ku gaaray dembigeeda waxbaad ku leedahay ama ha dhowaato ama ha dheeraato way kaa soo baxaysaa